joogin degmada oo dadka ay ka qaxiyeen nimankii laakiin sideeda kale magaaladu waa dhisan tahay waana okay waa wax dhibaataha oo kale kama jiraan waan gartay hadda deegaankii baa tagteen webxo iyo daq iyo ceelbuur iyo goobihii ujeedkiinu muxuu yahay xildhibaanadiinan ka tirsan ee golaha shacabka halkaa tegey annaga waxawaaye ujeedkeenu in dadka deegaanka oo magaalooyinka laga qixinayo u sheegno in dadkii deegaanka iyo dowladda intaba timiday meesha ayna laabanaynin oo ay lamid yihiin deegaanadii horey shabaabka looga qabtoo kale inay tahay meeshaanuna ay guryahooda kusoo laabtaan ay noloshooda caadigaasi caadiya u wataan waan gartay dadku dabcan dee way way go-doonsanaayeen daruufaa jiray abaaraa jiray marka laga yimaado in dagaal dhacayo mas-uuliyad gaara idin saarnayd marka maxay idinka filayaan dadka ceelbuur aada u tagteen ama aada deegaanada kale tagteen
waxay naga filayaan khayr iyo wanaag inaan u keeni doono go-doonkiina hadda meesha waa ka baxay oo maxaas ilaa ceelbuur waa isku furan yahay baabuurtu way tagaan way soo laabtaan dhinacyada kalena hadda ciidamaa laga sugaayay weli laakiin deegaanka sooma gaarin ma naqaano sababtaas walaacaa jiro oo dhankaas ah oo ciidamada iyo dhanka dhuultamareeb jirto iyo guraceen iyo inay ka yimaadaan la rabay laakiin golba taliska ciidanka iyo ayaga la rabaa xal inay helaan laakiin jidkan maxaas ka tago ilaa ceelbuur waa isku furan yahay ciidamadu waa joogaan baabuurta waa socotaa insha allahuna waxaa ilaahay ka rajeeyeynaa go-doon dambe inay dhici doonin wixii annaga nooga aadanayna hadday dadku soo laabtaan diyaara u naho horumarka degmada ama waxbarasho iyo caafimaad iyo wixii kaloo deeqa wax kal kastoo xoqo ay leeyihiin inay helaan sida degmooyinka kale ay u helayeen oo kale inkastoo tahay xildhibaan federaal ah laakiin deegaanadaasaa lagaa soo doortaa ama marka si kale loo eego hanaanka deegaanka dadka deegaanka ceelbuur iyo meelaha ku dhowba dowladnimadu baahi bay u qabaan marka hadda markaad fiiriso sidee u arkeen in dowladda u tagtay in deegaankii al-shabaab ka baxeen bal xog iga sii waxaad joogtaa afar laatisa ka badan deegaanka
dadku aaday u rajeynayeen laakiin dadku waa dad labaatan sano saa sheegay in ku dhow nimankaas ay haysteen ilaa welina ay meelo umumuuqdo taagan yihiin oo dhinacyo badan oo aan walaaca ka muujinayn ciidamadii kasoo socday ilaa weli ayna imaanin laakiin dadku inay rabaan taas wax iska qarsan maahan oo way u baahan yihin in cadowgaas laga dulqaado guddoomiye nuurfooleyaana meesha joogo guddoomiyihii degmada ah wuuna sheegay waxyaabaha dadka iyo meesha ka jiro asagaa hadda gudaha ceelbuurna tagay annaguna meelaha aan tagnay dadka joogjoogo aan aragnay waa u baahan yihiin dowladnimada walaaca waad ku soo colaalisay marka jihooyinka aada la filaya ciidanku inay yimaadaan oo weli aysan dhicin waa jahdee waxa waaye dhuusamareeb iyo gurceel iyo dhankaasaa la rabay kor inay ciidamadu ka yimaadaan sida ay jidka wii xaraq dheere inay ka yimaadaana la rabay shan lix meelaa la rabay in si isku mid ay ciidamadu ugu yimaadaan marka halkaan wada keliya hadda ciidamadu ku tageen inta kale sababta ilaa hadda u soo dhaqaaqi lahayo waa garalana waan gartay wax sahaiyo gargaarahood wadeen ama gaaro deegaanka ma jira ilaa iyo hadda
deegaanka dad joogo hadda sahay loo geynayo ma jiro laakiin ciidamada waa u geynay ariga u geynay waa caawinaad wixii ciidana meesha joogo waxay ciidanka markaas nooga aadanaa waa sameyn dadkii deegaanka aawey waxaa tidaad ma jooga meesha dadku ma al-shabaabay hor u raaceen dadku ma raacayaan waa lawadaya dadka ma ayaga xorriyadooda ma ma ku shaqeeyaan moogta dadka niman hubaysan oo ciidanaa haysto qoray haysto marka ma wadeen hadda maxaa la hayaa xog waa waday meelaha qaar dacoo kale way joogeen oo dadku waa hareen oo maqaayado way furnaayeen laakiin wuxuu waa ewelaan hore looga qaxay oo wax yaraa markii horeba deganaa waana qasabaa lagu wado waa la wada waan gartay haddii dadka shacabka iyo ayagu israaceen dagaalkuna weli uu socdo lagu sii socdo sidee loo kala saari doonaa yaa al-shabaaba yaa shacaba sideed u caawin kartaan ciidanka xoogga
dad deegaanka oo shabaabku ewel deegaanada kasoo cirdeeyaa ciidamada la socdo ayagaana aqoon u leh wixii shabaaba iyo wixii aana shabaab u ahayn marka oo ilmahooda iyo qaar meelaha joogaan iyo waaridiintooda intaba waan gartay ugu dambeyn fariinta aad u joogta hadda furumaha dagaalka marka laga yimaado in dagaal socdo in caalbuur iyo deegaanada ujeedka ugu weyna siyaasiyiintiinan aada u joogtaan furumaha dagaalka maxay tahay mar haddaadan dagaalameynina
waxa waaye inaan ciidanka dhiirigelino dadka deegaanadan aan u sheegno inay dowladii iyo dadkii aan matalayna yihiin oo aan dhibaatada la qaybsanayno ciidamadii oo aan diyaar u nahay in dowladnimadii meesha lasoo gaarsiiyo